haatanna dhinacaas iyo laascaanood haddaan u kacnona wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan yaasiin xaaji maxamuud fartoon oo laascaanood ku sugan ayaa ka hadlay qaadashada kaadhadhka doorashada oo ka socota gobolka sool wasiirka ayaa sheegay in hawsha ugu weyn ee safarkiisuna ay tahay wacyigelinta kaadhadhkaasi wariyaha v o a laascaanood cabdikariin olol ayaa la kulmay kana waraystay wasiirka hawshaasi
muddo iminka tobaneeyo cashaa ku dhowaanu joognay gobolkan hawsha ugu muhiimsan aanu u joognayna waxay ahayd in aanu dadka ku wacyigelinno oo ku dhiirigelinno inay kaarhkii doorashooyinka qaataan ay qaataan kaarhkii ay ku codayn lahaayeen isla mar ahaantaana inaanu nabadgelyada iyo gaar ahaanba arrimaha adeega ee bulshada ka jira deegaankan ka jira in aanu dhiirigelinno oo indhaindhayno oo wax ka qabanno ayaanu u joognay wasiir waxaa jirtaa dhowaantayna in aad ka hadashay sida kaadhqaadashada puntlandna wasiirka warfaafinta uu ka hadlay hadalkii wasaaradda arrimaha gudaha ee somalilan ka soo yeedhay marka laga hadlayo ma waxaa jira somalilan iyo puntland heshiisya u dhexeeya dhanka gobolka sool inaa wixii keeni karaya isku dhac iyo khilaaf dee dheeraada oo saameeya maamulada iyo dadka inaan in layska ilaaliyo taas unbay ku salaysan yihiin understandinka ama isfahankaasaa jira anigu sababta arrintan horena u idhi wataa marar badan bay jirtay ma aha wax iminka bilaabmay waa wax muddo dheer iska jiray mar walba ama official ha looga war hadlo ama informal ha noqotee understandingkaas baa jiray ah in xasiloonida la ilaaliyo kaasunbayna ku salaysan tahay somalilan ay u fidin weyday ama u gaadhsiin weyday maamulkeedii dhinacaas dadkeedu uu jiro waana uun intaas inta aan maantii hore ka hadlay iminkana intaasaan ka hadlayaa inaan deegaanada qaarkood maamulka ku fidin sababtaa darteed wasiir waxaa jira wadahadallo somalilan iyo khaatuum ay wada bilaabeen runtiina wadahadalladaasi waa tii dib loo dhigay bal ka waran aragti ahaan wasaaradda arrimaha gudaha anugu khaatimo wax gaara kama qabo wixii maamulka dowladda somalilan baan ka tirsanahay dadku shaksi walba fikrad buu qabaa dadku waa mataqaanaa dee waa kala afkaar laakiin aakhirka wixii dowladdu qaadato ama aanu la go-aansado ayuun baan aniguna kaga mid ahay siyaasadda aan taageersanahay fikirkaygu waa loo karaa mid mataqaanaa dee si gaara u arka wax dhibaato oo khaatimo weyn oanu arkaa ma jirto waxaanu arkaa waxa weye wixii fekeree khaldan iyadana dee in loo sheego aniguna haddii wixii mataqaana dee waa fikir uun sheegis mooyaane haddii ay khaldan tahay waxay ku khaldan tahay de waa lais tilmaamaya dadka ay khusayso dadka danaynaya dadka ay mataqaana mujtamaceed iyo deegaankeeda iyo dalkeeda ay ka hadlaysaanahay waana fikradayda uun waxaan ahayn oo jiraa ma jiraan oo gaar oo aan anigu aan kaga horjeedo marka wadahadaladii ugu dambeeyey goormaa laysugu imanayaan waa la isugu imaanaya waa loo ballansan yahay diiwaangelinta kaarqaadashada tan ayuunbaa arrimuhu ku salaysan yihin haddii kaarqaadashada la dhammaado dhowr shiro oo loo balballansan yahay oo deegaankan ku saabsan baa jira kuwaasunbay ka mid tahay iyaduna arrintaas waana dhammaanaysaa insha allah maxaad odhan kartaa wasaaradda arrimaha gudaha waad ka qabatay oo ugu ballaadhan waxyaabahaas odhan karta waad kusoo kordhisay isbedel ballaadhan baad ku samaysay maxaa ka mid ah laba howlooda ballaadhan bay qabataa midna ay tahay nabadgelyada inay ilaaliso midna ay tahay inay deegaanada degmooyinka inay horumariso oo horumarkooda ka shaqayso nasiib daro muddadii anigu aan joogay wasaaradda aan ku sugnaa waxaa jiray muddo dhibaatooyin iyo aafooyin dabiiciha ay dhaceen oo abaar ballaadhan ay dalka ku habsatay inkastoo aanaan anagu howlahayaga mar walba wadanay haddana mashaariicdii iyo horumarkii degmooyinka laga qaban lahaa wax badan baa aad moodaa inay hakadeen oo aan sidooda aanay u socon sababtan ay ahayd abaartaas arrinta nabadgelyada waxaan qabaa inaan wax badan ka qabtay oo nabadgelyada guud ahaan hadday tahay gobolkan sool colaadii dhexdooda tiiley ay soo afjaraan oo imika ay ka wada nool yihiin oo walaala ka yihiin oo ku wada nool yihiin waxaa jirta colaado iyana loogyahay gobolkaas sanaag oo mataqaanaa iyaguna qudhadkooda shaqaaqooyin aada u xun keenay oo dadka dhexdhigay hawl ballaaran baa ka qabtay
kaasi waxa uu ahaa yaasiin xaaji maxamuud faratoon wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan oo ku sugan laascaanood wuxuuna u warramayay wariyaha v o a laascaanood cabdikariin